magaalada kismaayo ee xarunta ku-meel gaarka maamulka jubbaland ayaa lagu qabtay munaasabad lagu soo xiraya tartanka qur-aanka kariimka islamarkaana ay taabagelisay mu-asasada al-irshaad xiritaanka munaasabada tartanka qur-aanka kariimka ayaa waxaa kasoo qeyb galay maamulka degmada kismaayo culumuudiin waalidiin macalimiin iyo ardayda loo qabtay tartanka shariif abshir cabdulaahi gudoomiyaha mu-asasada al-irshaad ayaa ka warbixiyey heerarka uu soo maray tartanka musaabaqada waxaa qabatay muasasada al-irshaad sanadkii saddexaad bayna qabatay sanadkan waa sanadkii saddexaad aynu qabanayno tartanka qur-aanka kariimka ah waxaa ka qayb galay ilaa iyo shan iyo toban madaraso ayaa ka qayb gashay arday gaaraysa ilaa lixdan iyo siddeed arday baa ku tartamayey jusaska ardayda ay ku tartamayeenna waxay ahaayeen soddonka jus iyo shan iyo tobanka jus iyo shanta jus ardaydaa dhammaan way wada guulaysteen maadaama ay yihiin arday tartamay hase haatee waxaa weeyaan arday kaalmo galay baa jira ardaydaa kaalmaha galay waxaa inoo sheegi doona oo abaalmarin siin doona waxaa ardada noo sheegi doona guddiga lajnada taxkiimka ah guddiga garsoorka noo sheegi doona qaar ka mid ah marsharafta ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa bogaadiyey wax yar waxaan rabaa inaan baraarujiyo xafladdan inta badan dadku waxay ku magacaabahayaan waa abaalmar laakiin macnaha qaab ahaan bay u dhigan tahay ma noqon karto abaalmar arrintaas weliba dadka luqadeenna garanaya soomaaliga inaan insha allahu aan aad ugu ay ugu baraarugsanaadaan oon ku baraarujinno sideedaan u jecel lahayba xafladdan keliya ma aha kitaabka ilaahay wax laysku abaalmarin kara wuu ka wenya waa ka culus yahay hadduu waay qur'aankii iyo kitaabkii uu yahay hadduu kalaamkii iyo aqrintii uu yahay hal xarafa lama goyn karo jaha kastoo loo leexdaba hal xarafa lama goyn karo waxaa aad iyo aad aan u jeclaystaa oo u macaanayd dadkeennii soomaaliyeed oo odhan jiray waade markaas kolkii caamada meel kasta kitaab qur-aanah waan soo gatay afka la diidi jiray kitaabkanaa soo furtaa la odhan jiray wax lagu dhinto ama lagu daalo ama lagu rafaado ama la barto ama la tabco waxaa weeye qowlka ilaahay wax ka weyn ma jiraan marka waxaan leenahay ajir iyo xasanaad innaguna sanadkan sanadkiisa innagoo sidan iyo si ka sii fiicana allahayna gaarsiiyo rabadaan kariim haddee maantana jaayisadaasaan ka qaybgelaynaa ardadana waxaan leenahay soo koro soo barbaara waxaan leenahay kuwii dadkooda iyo dalkooda iyo diintooda afcala idinka dhigo tartamadan oo kale waxa ay door muhiima ka qaataan horumarinta aqoonta barashada qur-aanka kariimka ee ardayda